iyadoo weli halkeeda kasii socotay xiisadaha dagaal ee maamulka somalilan iyo kan s e c khaatuma ayaa waxaa lasoo warinaya in dagaal aad u xoogan islamarkaana khasaare dhaliya uu dhex maray labadooda dagaalkan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaano hoostaga magaalada buuhood ee gobolka togdheer ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan dagaalkan ayaa dhaliyay khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh waxaa lasoo warinaya in labadooda dhinac ay ku gaareen dagaaladan labada maamul ayaa midba kan kale ku eedeynaya in uu isagu weerar ku bilaabay waa kan afhayeenka ciidamada maamulka la baxay somalilan oo arrimahaasi ka waramaya isagoona guulo ka shigtay dagaalka shirkan jaraa'idii aanu isugu kan yeedhnay maanta bahda saxaafadda waxaan doonaya inaan kaga hadallo dagaal ka dhacay deegaanka quurlugud dagaalkaasoo qolada huwantii ay soo qaadeen fadhiisinada ciidamada madaniga ah ee halkaa yaalla weerarkaa qaawan ee lagu soo qaaday ee huwanta ku soo qaaday dhirbaaxo kulul bay ku dhufteen way ciska celiyeen
dhanka kale wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay s e c khaatuma ayaa isna kuwa kasoo horjeeda ku eedeeyey inay weerarku soo qaadeen isagoona intaasi ku daray inay khasaare gaarsiiyeen maxaabiis dagaalan ay ka qabteen maamulka somalilan waxaa weerar daandaansi ah ku soo qaaday fadhiisimada hore ee duleedka qorlugud ay ku leeyihiin ciidamada maamulka ee s e c khaatumo maleeshiyada gooniyogoosadka ah ee taliska hargeysa weerarka iyo daandaansiga waxay kala kulmeen jab iyo khasaare ba'an oo naf iyo maalba isugu jira mar labaad maanta oo ay ahayd kowda bisha koob iyo tobnaad ee labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaa weerar kale saaka subaxnimadii oo laba jiha soo qaaday maleeshiyada goonni ugoosadka ah ee maamulka hargeysa mar labaad waxay kala kulmeen difaacyada maamulka s c khaatumo khasaare ba'an oo isugu jira naf iyo maalba waxaa laga qabtay gaadiid waxaana laga qabtay maxaabiis warbaahinta lala wadaagi doono muddooyinkii dambe waxaa sii xoogeysanayay dagaalka u dhexeeya maamulka somalilan iyo kan s c khaatuma kuwaas oo ayihii dambe ku dagaalamayey gobollada waqooyi ee soomaaliya